بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين waa darsigii iyo casharkii soddon iyo toddobaad faslun kitaabka la yidhaahdo altadhiib fi adilati matni اlgaayati waاtaqriib fasalkani wuxuu ka hadlayaa dumarka la iska xarimay ayuu ka hadlayaa oo qofka loo ogolayn wاlmuxaramaatu dumarka la xarimay binasi nas cadna lagu xarimay nas qur'aaniya arbaca casharata toban iyo afar wey suuradda suuratu nisaa aayadda laba iyo labaatanaad iyo aayadda saddex iyo labaatanaad waa naska qur-aaniga ahaa markaas aayadda qeyb qeyb iyadoo loo soo dhigayo baa meelaheeda lagu qaadanayaa afar iyo toban dumara buu yidhi hadda marka dee afar iyo toban way ka badan yihiin dumarku laakiin nas qur-aaniyah marka laga hadlayo buu isagoo hadda inoo sheeg waaye sabcun toddoba afar iyo tobanka ka mid ah binnasabi bay xaaraam ku yihiin nasabka iyo abtiriska wahunna toddobadaasi al ummu hooyadii weeye wain calad haba sarrayso oo hooyadaas hooyadii dhashay tiisii dhashay iyo sidaas waaye walbintu gabadhii waa gabadhiisi wain safalad haba hooseyso gabarha sii dhashay sii dhashay mid kale sii dhashay saa noqoto waa labo wاluktu walaashii waa saddex wاlkhaalatu habaryartii waa afar wاlcammatu eedadii waa shan wa bintul akhi walaalka gabadhou dhalay waa lix wa bintul ukti gabadha walaashaa gabadhay dhashay waa toddoba toddoba halkaas toddobadii nasabka toos buu inuu ku caddeeyey qaala allahu tacaala xurimat alaykumxurimat calaykum ummahaatukum kow wa banaatukum gabdhihiinni labo wa akhwaatukum walaalihiin saddex wa cammaatukum eedooyinkiin afar wa khaalaatukum habaryarihiin shan wa banaatu lakhi walaalka gabdhihiisii lix wa banaatu lukti gabadha walaashaa gabdhaheeda wey toddobadaa warkooda waa la caddeey wahnaani labana biradaaci bay xaaraam ku yihiin nugmada toddobaan nugmada xaaraam ku ah lakiin kitaabkan hadda laba u sheegay labada horta marka hore aan sheegno bixinta lagu daray gadaal aa ka qaada tiri al-ummu lmurdicatu hooyadii wax nuujisay ilmo yar baa islaani nuujisay waa hooyadiis xagga nugmada ah al-um almurdica baa la yihahdaa hooye wax nuujisay oo hooyadiis xagga nugmada ah qofka labaada uu sheegeen waxay wal uktu gabar walaalo min aradaaci nugmada xaggeeda uga walaal ah gabadhay naaskooda nuugeen markaa ay wada joogeen iyo ka hor tii nuugtay hooyadan la nuugaya hadda iyo ka bacdi ta nuugtay kulli waa isku mid maaha markaasi naaska loo wada dhigay sida dadka qaarki moodaan labadaasuu ka sheeg toddoba u laba ka sheegay maxaa dhiman shan baa dhiman waaye waxaa la mid a habaryartii islaantaa nuujisay naaska tii la dhalatay waa habaryartii eedadii baa la mid a caanaha uu nuugayo ninka loo nisbeynayo irmaaniyey tii la dhalatay waa eedadii walaalkiis ay wada nuugeen naaska gabadhow dhalay adeer buu u yahay soo maa xagga nugmada ah iyana looma ogola bintul ukhti tay wada nuugeen oo walaasha ahayd gabadhay dhashay waa la mid wuu waayahay toddobadii waa kuwaas kitaabkan laakiin isago afar iyo toban buu kuu sheegay toddoba nasabka ah iyo laba rabaaca soo sagaal maaha intaasi waxa weeyaan afar baa ka dhiman isaga waa arbacuna bilmusaaharati buu yiri afarna waxay xaaraam ku yihiin xididnimada umu zawjati zawjada uu qabo xaaska uu qabo hooyadeed warabiibatu gabadha rabiibada oo xaaskiisu dhashay idaa dakala marku galo oo isreeraystaan bil ummi hooyadeed hooyadeed baa xaaskiisa ah gabadhay dhashay rabiibaa la yidhahdaa labo wasawjatul abi aabbe xaaskiisa bahda kale saddex wasawjatul ibni wiilkou dhalay xaaskiisa afar afartaas iyo toddobadii hore u sheegay iyo labada radaaca isagoo afar iyo tobankaasu waa hal xabaa ka dhiman waay ayib xabadda ka dhiman isaga waxa weye afar iyo tobankii uu tirinayay wa waaxidatun mid dumarka ka midana min jihati اljamci isku geyn jihadeed bay xaaraam la tahy labadaasaan laisku geyn karin waana wahiya iyadu ukhtu zawjati xaaska uu qabo walaasheed weeye laba walaalaa ma wada guursan karo isku mar afar iyo tobankaasuu sheeg innaguse intii dhimanayd baan ku darnay kitaabku ku darayaa sharax oo waa maxay toddobada nasabka uu sheegay toddobada radaaca labau sheegay shanta kale kusoo dar toddoba iyo toddoba afar iyo toban waayahay afartan xididnimada ku xaaraanta ah afar iyo toban afar ku dar sideed iyo toban kow iyo labaatan baa la rabaa dumarka in la gaarsiiyo sideed iyo toban kow iyo labaatan maxaa dhiman saddex baa dhiman soo maaha mid isagaa sheegay waa waaxidatun min jihati اljamci wahiya ukhtu zawjati xaaska oo qabo walaasheed gabadhaas isagoo tii hore qabo lama ogola dadku hadow taa dambe nikaax iyo wax la mida la dhaho waa lagu xiray ma jidho tii horea tegaysa maaha tan dambaan jirin middaa ku dar sideed iyo tobankii xabaddaa ku dar sagaal iyo toban labaa dhiman soo maaha gabar iyo eedadeed lama kulmiyo gabar iyo habaryarteedna lama kulmiyo gabadha u qabo eedadeed ma wada qabi karo gabadha u qabo iyo habaryarteedna ma wada qabi karo gabadhoo qabaya walaasheedna ma wada qabi karo koob iyo labaatankaa dumarkaa weeye almuxaramaat dumarka la yidhaahdo waay marka waxay u qaybsamaan qaar ta'biid weligood aan u bannaanaanayn iyo qaar markaa cillo jidha loogu diiday haddii cilladaas meesha ka baxdaan u bannaanaanaya waxay u qaybsamayaan waatan walaa yujmacu lama jamciyo bayna almar'ati haweeney iyo wa camatihaa eedadeed walaa bayna almar'ati haweeney iyo wa khaalatihaa habaryarteed mamnuuc sharaxa soo qabo lamberkow ka soo bilow kayga wa ummahaatukum baa laydinka xarimay hooyooyinkiin allaatii ardacnakum idin nuujiyey idin dhaariyey idin jaqsiyey iyo wa akhwaatukum walaalihiin gabdhaha ah oo min aradaacati nuugmada waa labada kitaab kuu sheegay lambarka kalena wuxuu yidhi habata xurmatu zawjati labi aabbe xaaskiis inay xaaraam ka tahay ninka way sugnaatay biqowlihi tacaala bay ku sugnaatay walaa tankixuu ha nikaaxsanina maa nakaxa aabaa'ukum aabbayaashiin kuway nikaaxsadeen oo min anisaa'i dumara dumar aabbayaashiin nikaaxsadeen mar haddii nikaax dhacay haddii doono yaysan is arag waa looma ogola wa habatat xurmatu gayriha taa wixii ka soo haray xaaraam noqoshadoodana waa sugnaatay biqowlihi tacaala wa ummahaatu nisaa'ikum xaasaskiina hooyooyinkood waa laydinka xarima wa rabaa'ibukum gabdhaha kabaa'ibtaayoo dhabtiinna ku sugan idinla nool allaatii kuwaasoo fii xujuurikum dhabtiinna ku sugan oo min nisaa'ikum ka ahaaday dumarka aa qabtaan allaatii dumarkaasoo dakhaltum bihinna au galmooteen waaya xaas ay isqabaanoo ninkaa isreeraysteen baa gabadhaan dhashay looma ogola fain lam takunuu haddayna ahayn dakhaltum bihinna kuwa u galmooday xaasaskaas haddaysan is arag ninka falaa junaaxa calaykum wax dembiya dushiinna ma aha oo haddow taa hore kala tagaan iyagoo aan is arkin buu gabadhi guursan karaa gabadhase mar hadduu marka hore guursado marna hooyadeed ma banaanaanayso wa xalaa'ilu abnaa'ikum wiilashiinna xaasaskoodu waa idinka xaaraam alladiina wiilashaasoo min aslaabikum dhabarkiinna ka ahday idinku aa dhashay wiil macnaha iskala nool xaafadda xaaskiisiiyo mid wiil uu ka wiil yeeshay sida waagi hore jaahiliga jidhay tabani iyo islaamnimada awalkeedii ka wiil yeelashada iyo maaha xaasaskooda ee waa maxay wiilasha dhabaradiina ka soo baxay xaasasay nikaaxsadeen waa idinka xaaraam rabaa'ibukum jamcu rabiiba wahiya bintu zawja xaaska gabadheeda weeye dakhaltum bihinna kinaaya can iljimaac wey junaax waxa weeye xaraj dhib xalaa'ilna jamcu xaliila wahiya zawja min aslaabikum waxa weye ay min annasabi ah laa min atabani ka wiil yeelasho maaha kamaa kaana fi ljaahiliya la marka kuxiga muxuu ka qabtay wuxuu ka qabtay dumarka gabarh iyo walaasheed inaan la jamcin karin waa liqowlihi tacaala wa an tajmacuu bayna alukhtayni laba walaalaa inaad isku keentaan baa laydinka xarimay ilaa maa qad salafa wixii waa hore tegay oo jaahiligiiyo diin la-aanta iyo arrimo horeo dhacay taas laydinma haystaa hadda de hadda suubanaataan waayahay gabariya eedadeediiyo gabariya habaryarteedna wuxuu ka qabtay rawa albukhaariyu wa muslimun can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula lahi sal alla alay slam qaal laa yujmacu lama jamciyo bayna almar'ati wa camatihaa eeddo iyo gabadha eedada u ahayd haweenayo eedadeed walaa bayna almar'ati wa khaalatihaa haweenayo habaryarteed taasna waa la diiday wayaxrumu waxaa xaaraana tanow marka toddobadii radaaca mar hadduusan wada sheegin hadduu si guud noogu sheegayaa hadal mufiid ah oo qaacide ah walaa wayaxrumu waxaa xaaraama min aradaaci nuugmada xaggeeda maabaa xaaraana yaxrumu min anasabi nasabka xaggiis xaaraanaha toddobadii oo kale halkaana ka imaanaysa waa kuwaynu soo tirinay ayb rawa اlbukhaariyu wa muslimu can caaishaةa radi allahu canha qaalat maya radi allahu canha qaala rasuul lahi salى اllahu alيه wasalam ina radaacata nuugmadu tuxarimu waxay xarimtaa waay maa yaxrumu min alwilaada dhalidda wixii ku xaaraamaha wa fii riwaayati cinda albukhaariyi wa muslimi can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal qaala الnabiyu salى اllahu alayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi calayhi الsalaaةu wasalaam fii binti xamza adeerkii xamze binu cabdilmuطalib gabadhiisii nebigu wuxuu ka yihi xamzaa dhalay gabadha gabadhaasaa lagu qalqaliyo waa li nabalo maa guursatay gabadhaa adeerkaa dhalay nebig wuxuu yidhi laa taxilu li gabadhaas xalaal ba ima ah maxaa jira yaxrumu min aradaaci nugmada xaggeeda waxaa xaaraana maa yaxrumu min annasabi nasabka xaggiisa wixii xaaraama ba oo kale ka imaanaya hiya gabadhaanina bintu akhii walaalkay gabadhiisi wey min aradaaca xamze iyo aniga isku naasaa nugne gabadha walaalkay baa dhalay adeerkayna dhan buu ka ahaa dhanna walaalkay buu ka ahaa marka walaalkaa gabarow dhalay adeeraa u tahay soo maha laima ogola war ima banaana waay waturaddu lmar'atu haweeneyda waa la celiyaa bikhamsati cuyuubin ceebo oo shan ah haweeneydii guurku ninka dhex maray shan ceebood waa lagu celin karaa hadday shan ceebood yimaadaan biljunuuni waali waali baa jidha kow waali baa timid والجذام جذام واللبو waa xanuun qofku jirku guduudanayo oo misle dhow madoobaanayo misna jirku soo daadanayo juudaanku walbara biljunuuni waljuudaami walbarasi baras qofka jirka caddaado maqaarka ka duulay maqaarkan ku yaalla waa nicmo weyn ilaahay qofka sii walradqi iyo walqarani labadaasna waa laba ceebood oo maxay yihiin iyaguna kitaabkaa kuusii bayaaninaya radqigu waxa weeye maxalkii jimaaca oo xiran oo waxaa ku xiran hilib baa xiray ama qaranna waxaa la yidhahdaa maxalkii oo xiran oo laf iyo wax la mida ay xidhay sharaxaa qabanaya marka almuraadu biraddi annahu yahbutu lizawji ninka waxaa u sugnaanaysa khiyaaru faski caqdi nikaaxi nikaaxa caqdigiisa inuu fasakho gabadha waali baa kusoo baxday waali ama waa lii qarshe marka hore u yihi waa fasakh waa ka bixi karaa iyo ceebaha ka dambeeya oo dhan walaa mahra calayhi xiina idin meherna laguma leh waay mar haddaysan is aragin horta meher lagumaba leh waljudaam waxa weeye qiila huwa maradun yaxmaru minhu lcudwu xubinkaa gududanaya uma yswadu waa madoobaan uma yataqaac waa googo-in wayatanaahar waa soo daadan qofka hilibkiisa soo jarmaya walbaras huwa bayaadun shadiid caddaan daran weeye oo waxa weeyaan caddaan daran weeye yubaqicu ljilda maya maqaarku goob goob iyo wuxuu ka dhigaya jaan jaan waye wayudhibu dumu dumu dumuwiyatahu dhiignimadiisa maqaarka dhiiggiisii iyo wixiisii quruxda lahaa wuu meesha ka saaraya waradqu waxaa weeye insidaadu maxali ljimaaci maxalkaas oo xirma bilaxmi hilib walqaranuna insidaadu maxali ljimaaci bicadmi laf rawaa anahu ruwiya anahu sal alay slam nebi maxamed tazawaja imra'atan haweenayuu guursado min khifaarin reer khifaara falamaa dakhalat calayhi markay usoo gashay ra'aa bikashxihaa wuxuu ku arkay dhinaceeda ama gosheeda bayaadan cadiin faqaala wuxuu yidhi ilbasii hiyaabaki dharkaada iska qaado walxaqii biahliki reerihiinina raac aad haleel waqaala liahlihaa dadkeediina wuxuu ku yidhi dallastum calaya waa ii qariseen bimacnaa baras rawaahu lbayhaqiyu min riwaayati ibni cumar radi allahu canhuma alkash aljambi waa dhinac walmuraadu bilbayaad albaras cadiin buu ku arka cadiinku waa mid barasa waqiisa albaaqi calayh inta soo hadhayna waa looga qiyaasta waqawa hada xadiida xadiidkan waxaa xoojiyey maa rawaahu maaliku fi lmuwada'i can cumara radi allahu canhuma qaal ayuma rajulin ninkii ka aho tasawaja imra'atan haweenay guursada haweenaydaasoo bihaa junuunun waali ay ku sugan tahay aw judaamun juudaam aw barasun baras wa fii riwaayatin aw waxa weeye qaran gees famasahaa gabadhaa u galmoodoo taabta falahaa sadaaquhaa meherkeedii buu leedahay haddaan weli lays arag meher ninka laguma leh haddii lays arkay meherkeedii bay leedahay fasakhiina waa loo ogolyahay kaamilan isagoo meherku xaal yahay mid dhammaystiran laakiin ninkan meherkiis haddii laga qaado ninka gabadha hadda fasakhaya oo iska celinaya miyou isna kasii qaadanaya meherka walaa waxbaa yimid wadaalika qurmun qaan buu ku yahay lizawjiha zawjkeedan u ahaaday calaa weliyaha weligeeda weligeedibuu ninka qabayna kasii qaadanaya meherka gabadhan hadduu siiyey isna wuxuu kasii qaadanaya weligeed weligii u nikaaxiyo dee hawshaan u qariyey waay buu kasii qaadanayaa oo meherkiisi ku leeyahay haddii ceebahani meesha yimaadaan deg deg waa in fasakhu u dhaco ceebtii haddii inta la arko ninkii gabadha qabay raalli ku noqdo ama iyadee raalli ku noqoto waad dambe ay damcaan inay ceebtii u kala tagaan ma ansaxayso masalo kale waxa weeyaan labadooda haddii ceebtii inta dhacdo iskula raali noqdaan waxba dushooda ma ahaanin waa ku wada joogi karaan ninku hadduu yahay ninaan caruur dhalin fasak meesha imaan mayo la dhihi mayo ceeb baa jidha ceebtaasaa loo kala fasakhanaya inay caadi isku furaan mooyaane fasakhu ma nusqaaminayo cadadu dalaq dalqadihii waay arrimahaas iyaguna waa xagga ceebihii ka imaanayey n gabadha ninkii baa soo haray wa yuraddu rajulu ninkiina waa la celiyaa bikhamsati cuyuubin ceeba shan ah isagana saddex waa wadaagaan biljunuuni waali waljudaami judaam walbarasi baras waljabbi go-naan xubinkii tarankaa go-an walcunnati iyo caniinnimo ciniin labadaa hadday isagu qabana waxa weeyaan waa al- walcunna waxa weeyaan awooddii buusan karin jimaaca iyo wixii la mid ah isagana shantaasaa loo celinaya saddex gabadhay wadaagaan labana waa u gaar sida gabadhaba laba gaar ugu ahayd aljabu waa qadcu dakar baa go-an walcunnatuna cadamu lqudrati cala alwadi wadigii bausan awoodin waa licadami intishaari dakari wa habata khiyaaru raddi lizawjati khiyaaru raddi lizawja waa sugnaaday qiyaasan calaa hubuutihi lizawji mar hadduu zawjkiiba u sugnaaday waa iyaduna hadday ninkii ceeb ku aragto ay kaga tegi kadho walaakin ilciniin yu-ajalu sanatan sanad baa loo mudeynayaa min xiini rafcihaa markay gabadhu soo kor yeeshay al amr amarka lilqadaai qadaha iyo maxkamadda iyo qaaliga marka u keentay ninkaas aan awoodda lahayn sanad baa loo qabanaya waxaa laga yaabaa fasalada guday diraac xagaa inuu isku kala bedelo oo xiliyo uu fiican yahay ay jidho fain lam yaxsulil wadu hadduusan xasilin khilaalahaa halkaas sanad gudaheeda habata lahaa khiyaarki waa u sugnaanayaa iyo faskhi habata lahaa waxaa u sugnaanaya dhexaqulfaski fasakha xaqiisi lianna dalika qad yakuunu inuu ahaada la arkaa licilatin oo tadhabu tegi doonta biikhtilaafi lfusuuli fasalada afarta fasal isdhama markooda iyo is- ay maaratay kala wareegayaan walimaa rawaahu lbayhaqiyu can cumar radi allahu canhu ana imra'atan haweeneybaa atathu sayd cumar u timid faakbaratu waxay u sheegtay ana zawjaha ninkeedu laa yasilu ilaahay inuusan soo gaarin faajalahu faajalahu xawlan sanad buu u qabtay falamaa qadaa xawlun sanad hadduu dhammaaday walam yasil ilayhaa owsana isagii soo gaarin xaaskii oo awooddii weli ka maqan tahay walam yusil ilayhaa khayaraha sayd cumar waa doorgeliy fakhtaarat wuxuu yidhi ama saa ku dayso ninkaada kula joog ama ka fasakho fakhtaarat nafsaha nafteediibay dooratay fa furiqa ama fa faraqa wuu kala geeyey beynahumaa cumaru baa kala geeyey faraqa weeye wa jacalahaa wuxuu ka dhigay tadliiqatan baa-inatan hal dalqad inay ku baa-intay ama ku tagtay waaya sidaas bay ku tegaysaa faslun haadaa faasilun weeye wayustaxabu waxaa la sunneeyey tasmiyat lmahri meherka in la magacaabo fi nikaaxi nikaaxa dhexdiis gabadha meherka in la sheego inta uu yahay baa fiican ee hadhow intaasoo si intii laysku khilaafi lahaa qaala tacaala waaatu nisaaa dumarka siiya saduqaatihinna meheradooda nixlatan xaal u yahay cadiib suurat nisaa aayadda afraad saduqaatihina jamcu sadaaqin wahuwa almahru waaye nixlatanna waa cadiyatan wahibatan mafruudatan la yeelay warawa lbukhaariyu wa muslimun can sahli bni sacdin radi allahu canhu qaal atat imra'atun haweenayaa u timid annabiya nabiga sala allahu calayhi wasalam faqaalat waxay tihi innahaa haweenaydaan kula hadlaysa qad wahabad nafsahaa nafteeda way hibaysay lilaahi iyo walirasuulih nebi allow arrinta adaa lagu dhiibo gabadha nafteeda aday kuu hibaysa sala allahu calayhi wasalam faqaala wuxuu yidhi maa lii ma fi nnisaai aniga iiguma aan dumarka hadda min xaajatin wax dan ah wax dumaroo hadda aan danaynayo ma jiraan faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi zawijniihaa haddaba aniga ii guuri nabi allow adugu haddaadan danaynay haddaad adigu u socon aniga gabadha la ii guuri baa nin meeshii joogay yidhi faqaala nabi wuxuu yidhi acdihaa thooban marasi mara mehera meherku wuxuu doonoo noqon karaa qaala wuxuu yidhi laa ajidu maraba ma heli karo ma hayo qaala wuxuu yidhi acdihaa sii shay wuxuunsi walow khaataman fargashi oo min xadiidin macdanab allaha ka dhigay fargashi dahab maaha waa xadiid waa bir waaye factalla lahu nebiga u calacalay oo u cudur daartay ma heli karuu leeyahy laftiisa ma haya buu yidhi faqaala wuxuu yidhi maa macaka min alqur'aani qur'aan maxaa ka taqaan marka ilaa meherka wax la isbarayba waa noqon karaaye intaasoo qur'aana ama xirfada ama shaqaa baan meher kaaga dhigay inaan ku baro qur-aan ma taqaan saxaabi la yidhi qur-aan ma taqaan waa yaqaan qaala wuxuu yidhi kadaa wa kadaa intaa iyo intaas oo qur-aan aqaan qaala wuxuu yidhi faqad zawajtukahaa gabadha waan kuu guuriyey bimaa baan kuugu guuriyey macaka macaadaada min alqur'aani qur-aankaa taqaanoo haysid inaa badhaan kuugu guuriy wahabad nafsahaa jacalat amrahaa lahu nabiga u yeeshay factala lahu ay tacallala anahu laa yajidhu waa u calacalo waa cududaarta wey inuusan heli karin adduunyo ma raadinaya saxaabadu fain lam yusama meherkii haddaan la magacaabin saxa alcaqdu caqdigu waa saxaya haddii gabadhii wiil ninkii laisku guuriyo meherna aan la sheegin guurki waa saxa meher magacaabiddu waa sunne liqowlihi tacaalaa walaa junaaxa calaykum raggiyow dembi dushiina ma aha in dallaqtum nnisaaa dumarka haddaa fudhaan maa lam tamasuuhunna haddaynaan taaban aw tafriduu lahunna fariidatan idinkoo aan weli taaban wax qadara oo meherana u sheegin haddaa fudhaan yaa waxba laydin waxa weeyaan dushiina ma ahaan dembi ah laa junaax waa laa xaraja tafriduu lahuna fariidatana waxa weye tucayinuu lahuna mahran idinka aan meher u magacaabin ama u cayinin waaya taas ku noqoto ayib faqad dalad waxay tusay aayaddu calaa ana nikaaxa yancaqid inuu xirmayo walow lam yusama lilmarati haweenta yaanba loo magacaabin mahrun mucayanun mahar la cayinay lianna dalaaqa laa yakuunu dalaaq ma jiro ilaa bacda sixati caqdi nikaaxi nikaax asaxay dabadeed baa wax la furi karaa haddana waxaa la yidhi haddaa fudhaan meherna lama sheegin dee inay xirantay baa meeshaa laga garto caqdiga asaxay ilaa wax furiddu waxay timaadaa intii meherku asaxay ka bacdi macnaa meherka caqdigu caqdi baa la dhaha caqdigu intuu asaxay ka bacdi ayuu imaanaya waaya walayse ma ahaanin liaqali sadaaqi sadaaqa iyo meherka inta ugu yar waxa weeyaan aa qaar baan ka tagna miya wawajaba almahru horta caqdu waa saxaya wawajaba almahru meher baana waajibaya bihalaaثati ashyaa meherku muxuu ku waajibaa saddex shay midkood in la helo an yafridahu zawju zawjku inuu qadaro calaa nafsihi ku qadaro gabadhuna raalli ku noqoto intaasoo meheraan bixinaya isagaa qorsheeyey aw amase yafriduhu lxaakimu xaakimku inuu qadaro meherkii baa laysku qabtay ama qadarkii laga dhigi lahaa baa laysku qabtay ama awal baan la sheeginoo haddaa laysku hayaa xaakimkii baa qadaray aw amase yadkula bihaa inuu gabadhi u galmoodo mar haddii reerku isreerayso meher bay gabadhi yeelata waaye saddexdaa midkood fa yajibu waxaa waajiba mar haddii kulan dhacay mahrulmithli mahrulmathal iyadoo kale waxa lagu meheriyo oo xoolo ah baa la bixinayaa walaysa liaqali sadaaqi meherka inta u yar walaa liagari inta u badan xadun xad ma leh meherku intaa la- lagama yarayn kara ma jidho meeluu ka bilowdo ugu yar ma jidho meesha u badan yahay leey halkaa lama dhaafsiin karana ma jidho waa lababa intay ku heshiiso waaye rawa tirmidiyu can caamir bni rabiicata radia allaahu canhu ana imra'atan haweeney oo min bani fasaarata qabiiladeedu reer bani fasaara yihiin tasawajad calaa naclayni nin bay waxay ku guursatay laba kabood inay meher u qaadato kabaha lama haysan jirin waagi hore waa dhib badnaayeen waaye kuwa qaaliyana waa jiraan faqaala rasuul lah yiri sal ly slam aradiiti gabar yahay ma raali noqotay min nafsiki naftaadi iyo wa maaliki maalkaadi binaclayni laba kabood mayaa ku qanacday qaala waxay tihi nacam faajaazahu nabiguna waa firmeeyey waa ogolaaday wandur xaashiya intaas xaashiya intaas waqaala tacaala waaataytum aasiisaan ixdaahuna gabdhaha midood qindaaran maal tiro badan qindaar ay walqindaar almaal lkaiir weeye xoolaha badan fadala calaa annahu laa xadda wax xada inaysan u ahaan lilmahri meherka fi lkasrati xagga tirada meel ku dhammaada ma leh xoolaba xoolaa ka badan wayusxabu waxaa la suneeyey laakiin allaa yaqila meherku inuusan ka yaraan can casharati daraahima toban dirham khuruujan min khilaafi man awjabahu dad waajibiyo yihi waa waajib intaa inaan laga yarayn khilaafkoodaan ka baxaynaa wahumulxanafiyatu waana madhabka xanafiga ah culimada xanafiyada wey waa laa yaziida can kamsati can khamsi miati dirhamin shan boqoloo dirhamna inaan laga badin baa fiican lannahu waaridu waa midka ku soo arooray fii muhuuri banaati nabiga gabdhihiisa meheradooda iyo wasawjaati xaasaskiisa sala allahu alay wasalam rawa alkhamsatu wa saxaaxahu tirmidiyu can cumar bn alkhadaab radi allahu canhu qaal laa taqluu suduqa nisaa'i dumarka meheradooda ha qaaliyeynina fa inahaa iyadu meheradu low kaanad hadday ahaan lahayd makruumatan karaamo fi dunyaa adduunyada hadday karaamo tahay aw taqwaa fil aakhirati aakhirana hadday alla kacabsi ama ay ahaan lahayd lakaana awlaakum bihaa kan idinku awlaysan wuxuu ahaan lahaa rasuulullaahi nebi moxamed sal ly slm maa asdaqa rasuulullaahi nebi moxamed ma meher ma sadaaqsin ma mehersin imra'atan haweeney oo min nisaa'iha walaa asdaqat lama sadaaqsin waaye walaa usdiqat imra'atun oo min banaati haweeney gabdhihiisa ka mid ah akar wax ka badan min hintay casharata uqiyatan labayo toban wiqiyadood waay suduq suduqa nisaa suduq waa jamcu sadaaqin wahuwa almahru uuqiyana waa arbacuuna dirhaman afartan dirham weeye labaiyo toban afartan ku dhufo dhaqaalaha soo baxa weeye waay falmajmuucu waaba kuu sheegay arbacu miatin wa hamaanuuna dirhaman waa afar boqol iyo siddeetan dirham marka ilaa shan boqol wayajuusu waxaa bannaan an yatasawajaha gabadha inuu ku guursado calaa manfacatin manfaco macluumatin laakiin la yaqaan manfaco macluumaa wuu ku guursan karaa ka tacliimihaa barideeda shay-an oo min alqur'aani suuratu fulaan suurat lbaqaraan barayaa aw ilqiyaam wuxuu ku waxay noqon kardhaa qumid bicamalin mucayanin shaqo mucayan ah waay wayasqudu bidalaaqi dalaaqa waxaa ku dhaca dalaaqaasoo qabla dukuuli reerka intuusan is arag ah bihaa gabadhii la dukuulo ka hor nisful mahri meherka berki nin baa gabar guursaday iyagoo aan kulmin buu furay meherkii kale berkii bay yeelanaysaa meherkii kale berkiis bay yeelanaysaa waay qaala tacaala wain dallaqtumuuhunna haddii aa fudhaan min qabli an tamasuuhunna aad taabataan horteed walxaad qad faradtum lahunna fariida aada u qadadheen fariido fanisfu maa faradtum baa dushiinaa waxaa qadadheen berkiis berkii waagi jiray berki suurat baqara laba boqol soddon iyo toddoba an tamasuuhuna tadkuluu bihina weeye aw gashaan watujaamicuhuna faradtum cayantum lahuna mahraa waa idinkoo meher u magacaabay wayahbutu laha lmahru meherku gabadha waa u sugnaadaa kaamilan xaalu yahay mid dhammaystiran bilmowti dhimasho aw bidukuuli meherkoo buuxa laba jeer buu yimaadaa labadii qof haddii midkood dhinto xataa haddaysan kulmin meherkeedii dhammaystiran bay gabadhu leedahay marka la furo weeye marka meherka barkiisa marka laga dhinto maaha tan kalena waxa weeyaan haddii galma dhacdo oo isku kulmaan meherkeedii dhammaystiran bay leedahay dل على ثبوت بالmوت dhimaشho inuu ku sugnaaday waxaa tusama rawaahu abu dawud والتirmidiي وqاla xadيiث صaحيiح وغayrهma عan cabdاللahi بn mascuudi رadي الlه عanه أنhu suئla can rajuli nin waxaa la weydiiyey ninkaasoo تزawaجa imrأaةan haweeney guursaday oo lam yfrid lahaa sadاaqan wax meheradan aan uqorshaynin u qadarin walam yadkul biha aana u galmoon xataa maata ilaa ninkii dhintay baa waxaa la weydiiyey cabdالlahi بn mascuud faqaala ibnu mascuud wuxuu yihi lahaa gabadhaa waxay leedahay midlu sadaaqi nisaa'iha dumarka la midkaa meherkooda oo kale laa waksa nuqsaan ma jiro walaa shadada dulmina ma jiro wa calayha alciddatu kuwa ciddana waa dusheeda waa ciddo tirsanaysaa walahal miiraatu dhaxalna way leedahay waa laga dhintay faqaala macqilu bnu sinaanin baa yihi alashdaciyi faqaama dheh ninkaasaa kacay faqaala wuxuu yihi qadaa rasuulullahi sal l sl nebi maxamed wuxuu xukumay fii barwaca barwaca barwaca binta waashiqin gabadha barwaca binta waashiq ina waashiq baa imra'atin mina bayr war haweeney annaga cidda yadaaye midla aladii kii oo kale qadayta cabdullaahi bin mascuud oo ah xukuntay ayuu nebiguna ka xukuma fa farixa bihaa ibnu mascuud baa ku farxay alla xukunkaygii hadduu waafaqay kii nebiga waa saxnahay buu yidhi waa ku keena masalada waay sadaaq waa meher nisaa'iha amhaaliha gabadha lamidkeedu min anisa wey ey meher kaamil wey meherin kaamilin walow kaana mafruudan hadii ey musaman hadduu magacownaan lahaa lakaana huwa lwaajib u ahaan lahaa waksa waa naqsa shadadna waa dulmi farixa bihaana ey bi haadihi lfadwa alatii fadwadaasu akhbarahu bihaa oo u waramay buu ku farxay liannahu waafaqahaa bifadwaahu fadwadiisii buu wuxuu ku waafaqay tii nebiga wa haadaa cunwaanu tawfiiq ilaahiyi waafajinta ilaahiyga ah cinwaankeedi weeyaan wa amaa hubuutuhu bidukuuli fadalla calayhi qowluhu tacaala baa tusiyey wain dallaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna waqad faradtum lahuna fariidatan fanisfu maa faradtum waay faqad dallat waxay tusta aayaddu calaa annahu idaa xasalad idaa xasalad dalaaqu dalaaqu hadduu dhaco furniin baa dhacay bacdalmasi reerkii is arkay dabadeed laa yasqudu shay-un min almahri wax meherkaada dhacayaa ma jiraan waqaala cumar wuxuu yihi radi allahu canhu ayumaa rajulin ninkii ka oho tasawaja imra-atan guursada famasahaa taabta falahaa sadaaquhaa meherkeedii bay leedahay kaamilan xaaliya undur xaashiyada intaas waay intaa markii saa loo soo sheegay intaan yar baa lagu gabagabeynayaa marka maxay tahay waa fasal yaroo waa weliimadii waa hal sadar iyo wax yar faslun walwaliimatu weliimadu waa allabariga arooska cala alcursi cursiga mustaxabatun waa la jeclaaday waa la sunneeyey walijaabatu ilayha in la ajiibana waajibatun haddii lagaaga yeero arooska oo aan meesha dembi iyo munkar iyo balaayo iyo fisqi ka jirinna in la yeelaa waa waajib ilaa min cudurin cududaar mooyaane markaas weliimatulcursi waa goorma meherku intuu dhacay ka bacdi xafladda meherka ka hor cunada iyo qirada la bixinayo iyo alabariga iyo guri iyo hotel waxay doontaa noqotee iyadoo ajiibiddeeda waa iska sunni laakiin caqdigii oo dhacay markii qofka loogu yeero meeshaas meeshana munkar iyo dembi ka jirin inuu ajiibo weeye middaas horta allabarigaas la samaynaya xafladdu meherku intuu dhacay ka bacdi weeye waay markaasna bay noqonaysaa marka haddii laisku yeero aan la diidi karin haddaan dembi jirin marka meherkii oo dhacay oo reerkii la aqal geeyey baa weliba fiican habeenka hore ka bacdi maalinta ku xigta haddii hadda ka hor laga dhigana way bannaanta laakiin ka horba sheekadan ka horeysay waxaas iyo meherkii aan dhicin ka hor waxaas ah tii waajibka ahayd maaha iska arrin kaloo cunno bixinaho iska iska caadi ah waaye hadda taasaa loo badan yahay ayib wuxuu yidhi halkan روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي وحركي على عبد الرحمن بن عوف وحركي أثر سفرة سفرة ضيبك سفرة اللي يراهدو رادكيس فقال وحير ما هذا وامحي وحان ومترقى قرصدا مرسنجري كاسو عيري تزوجت امرأة هويني بان قرصدا على وزن النوات لفتمريد وزن كيد من ذهبنا qaala wuxuu yidhi baaraka allaahu laka allah ku barakeey owlim weliimeeda wax loog walow bisaati neef aryaba allah ka dhigay war bal waxqal mar haddaa maaragta ay tahay cursi marka ahara sufratin waa sibqin cala thawbihi marada wax la marin jiray wey nawaatin waa nawaati tamri laftimireed owlim waxa weye minal weliima laga keena wahiya suncu acaami suncu dacaamin cunno oo la sameeyo oo la diyaariyo weeye iyo wadacwatu nnaasi dadka oo loo waco ilayhi dacaamka wa tudlaqu fi lgaalibi inta badan waxaa lagu idlaaqaa calaa maa kaana lilcursi cursiga waxa u ahaaday baa inta badan la yihaahdaa markaas yeeritaankaas marka haddii lagu yaro waa waajib ilaa cududaar mooyaane rawa lbukhaariy wa musliman can ibni cumar radi allahu canhuma qaal qaala rasuul lahi sal اla alay slam idaa duciya axadukum midkiin markii loogu yeero ila lwaliima falyaatihaa ha tago fii riwaayatin cinda muslim waman lam yujib dacwata yeeridda arooska qofkaan ajiibin faqad casa allah warasuulahu caasi ilah iyo rasuulkiisa waay haddaan dembi ka jirin weeyaan ilaa min cudrin waa maxay haddii cudurdaar la helo qofku waa iska dayn karaa kaan yuujada munkarun munkar baaba la helay laa yastadiicu taqyiira mana doorin karo ninka hadduu meesha tago munkarkan waxba kama qaban karo wamin daalika maanta munkarka socda waxaa ka mid a maa yaxduu laana sanadahan wa hadda waxa soo dariyey fii xafalaatilcuquudi meherada xafladahooda iyo wazafaafi gelbinta oo min iltiqaadi suwari sawiro qaadid ah sawiraa la gurubsanayaa wadarbilmacaasif waxbaa la gargaraacayaa kuwii diintu diiday ah waay wayri daalika iyo waxa waxaan ahayn masaladan oo dadka soomaalida ah malayn maya in waba dad badan kaga camal falo waxa weye wax la yidhaahdo mutco oo dumarku leeyihiin mutcaa la yihahda almutca famaticuuhunna mutcado laba gabdhood baa baa qaata waxa weeyaan gabar meherkeedii oo dhan yeelatay oo reer inta wada dhaqmay meherkeedii oo dhan yeelatay mudcaa loogu daraa gabar la furay oo wax xoolaa ah iyo meher aan aan lahayn saasoo u nikaxsadoo furay awalna xoola looma qadarin tii niska qaadanaysa maaha meherka barkii la siinayey waxba looma qadarin iyadana mutcaa la siiyaa labadaa gabdhood weeyaan labadaasunbaa qaata meher dadku waa yaqaanaa waxay dhahaan meherkeedi si iyo meher baa lagugu leeyahay iyo meherka waa garanaya laakiin mutcadan baysan badanaa qofka culimada garanaysa iyo qofkay u sheegeen wallaahu aclam bisawaab